Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Hirshabelle ayaa magaalada Jowhar ku qabatay shirka istiraatiijiyadda qorshaha xasilinta ee Hirshabelle oo ay soo diyaarisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladda Hoose ee Hirshabelle. Golaha Wasiirada Hirshabelle, Xildhibaano iyo qaybaha kale ee bulshada rayidka ayaa ka qayb galay daahfurka shirka xasilinta Hirshabelle. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Dowladda Hoose ee Hirshabelle, Nuur Xasan Sheikh ayaa faahfaahin ka bixiyay barnaamijka xasilinta.
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa man laa nebiya bacda runtii n maanta oo ay taariikhu tahay afarylabaatanka bisha may labada kun iyo saddex iyo labaatanka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxay qabatay shirkii bila ahaa ee ku saabsanaa arrimaha xasilinta kaas oo si bila ah loo qaban jiray bishan waxaa inoo suura gashay inaan ku qabanno laba qaabood oo ah qaabka fogaan aragga ah oo virtual la yidhaahdo iyo qaab oo physical ah oo dadka ay toos u imaanayeen oo dhowr hay-adood hay-adaha xasilinta nagala shaqeeya ay yimaadeen iyo waxay tahay line ministrieska ama wasaaradaha aan saaxiibada nahay ay nagala soo qayb galeen shirka oo ka dhacay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabelle xarunteeda ay ku taallo caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle jowhar runtii waxay ahayd shir aad u qiimo badan u ahaa ajendaha shirka looga hadlay waxaa ka mid ahaa in warbixin kooban laga dhageystay saraakiishii kasoo qayb gashay dowladda ee kasoo qayb gashay hadday dhaqaleed heer state iyo heer degmo iyo heer gobol agaasimaha guud ee madaxtooyada maamulka hirshabelle cabdiqaadir cabdulle xooshow oo daafuray shirka ayaa bogaadiyey wasaaradda arrimaha gudaha hirshabelle oo soo diyaarisay shirka waa mahadsantihiin sidaa uga soo qayb gasheen kulankan looga hadlayo xasilinta waxaan filayaa faahfaahinta shirka waxaa noo faahfaahiyey agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha nuur shirka waa noo furanyahay insha allah